Haweenka dhakhaatiirta ah ee ka hawlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Duble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah kuwo doorkooda ka qaata horumarinta arrimaha caafimaadka ee degmadaas si ay ugu adeegaan waxna ugu qabtaan bulshada aqoontii ay barteen. Qaar ka mid ah haweenka dhakhaatiirta ah ee ka hawlgala xarumaha caafimaad ee degmada Dubley ayaa ka warbixiyey shaqada ay u hayaan bulshada.
Magacayga waa Nasra Axmed Xaaji. Waxaan ka mid ahay kalkaalisooyinka ka hawlgala isbitaalka guud ee Dubley. Waxaan qabanaa shaqooyin badan oo kala duwan. Hooyada iyo dhallaankaan u shaqaynaa. Qofka horta markuu yaryahay oo wax uu soo barto, qof walba hoob buu leeyahay. Hoobkayga ayaa waxay ahayd inaan noqdo dhakhtar. Maxay ahayd waan ku guuleystay. Maxay ahayd rajada aan lahaa in aan bulshada wax u qabto oo qaybta caafimaadka aan ka shaqeeyo. Waxaana igu dhaliyay waa markaad fiirisada caalamka adduunka waa meesha kaliya oo ugu wanaagsan. Ajir haddii la dhahana ajir aad ka helaysid adigoo haddana shaqo ka raadsanaysid. Marka hoobkayga ayay ahayd inaan dhakhtar noqdo.
magacayga waa deeqo wallaahi waxaan dhihi karnaa haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyo la-aanteed ama haween la-aantiis wax kala socon lahaa ma jirto meeshaan waxaa ka shaqeeya toddoba gabdhood oo caafimaad u shaqeeya wacyigelin badanna u sameeya bulshada deegaanka dhooble iyo nawaaxigiisa ku nool kuwaasoo waxqabadkii ay iyagu fareen usii gudbiya kuwa kale oo guryaha jooga marka waxqabad intaasaaba ugu filanba haweenka wixii loo qaban lahaaba waxaasa uga sii muhiimsan annagoo siinayna talooyin la xiriira hooyada uurka leh ilaa waqtiga dhasho ilaa naasnuujinteeda hooyo kastana meesha ay ku aadan tahay waxay ila tahay inay kasoo baxda doorkeeda gabdhaha in wax la baro unbaa lagu dhiirigelin karaa gabar aan waxba la barin oo jikajoog laga dhigay waxba ma baranayso laakiin annagu waxaan hadda ku dadaalnaa si hooyo kasta saddex wiil iyo saddex gabdhood hadday dhashay lixdaba ay wax u barato oo aan wiilasha keliya looga dadaalin loo dadaalo gabdhaha si ay wax u bartaan oo iyagu waddanka ay wax uga qabtaan